halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal barnaamijkan oo aannu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waxaannu waxbariddan cajiibka ah idinka siinaa kitaabka axdigii hore iyo kan axdiga cusub si cidina aanay idinka sheekaynin wanaagga rabbiga ha yeeshee rabbigu wuxuu sharka faraqa u saaraa kuwa sariirahooda dushooda ku hindisa xumaanta iyo sharka oo isaga oo la hadlaya kooxahaasi ayaa ilaah wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda afaraad ee baalka kun boqol lix iyo konton ee axdigii hore sida tan soo socota haddaba sidaas daraaddeeda rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaan hindisay balaayo qoyskan ka gees ah taas oo aydnaan surkiinna kala bixi doonin oo weliba si kibir leh uma socon doontaan waayo waa wakhti xun dhegaystayaal waxay inoo joogtay waxyigii nebi malaakiy ee quseeyey wakhtiga madow oo ku soo fool lahaa reer banu israa'iil waxaanan isla garannay in wakhtigaasu uu ahaa xilligii u dhexeeyey wakhtiga axdigii hore iyo wakhtiga axdiga cusub waxaana dadkii ku dhacay nabaadguur xagga ruuxa ah ninna waxba siima sheegi karin oo xitaa kuwa faashada ayaan awoodi doonin inay kala gartaan waxa mustaqbalka ka horreeya uu hayo qarankeenna wuxuu iminka ku jiraa dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed waxaana keenay fikirrada ka imaanaya qalbiga sharka ah ee dadka saaxiib ma ahan inaannu ilaah sahashanno oo aan diidno haddii aanan dareemin ciqaabtiisa ama xukunkiisa maalmihii nebi miikaah wuxuu qaatay eedda ah inuu wareemay israa'iil waxaana sidaasi loo yeelay in innagu aynu maanta ku cibrad qaadanno waxaannu arkaynaa sida uu dembiilayaasha u ciqaabo iyo sida fallaaganimadu uu u necab yahay ilaah taasina waxay dardaaran u tahay qarankeenna oo isagu dhibaatooyin fara badan kala soo gudboonaatay dhanka siyaasadda iyo maaraynta dowladnimo waxaanan filayaa in ay ku cibrad qaadan doonaan wixii ku dhacay reer banu israa'iil iyo in ilaah raalli uu ka noqdo oo keliya dowlad isaga hoos timaada ama ka shidaal qaadata xukunkiisa wuxuu reer banu israa'iil ku yidhi soo idinkuma habboonaa inaad caddaaladda taqaaniin haddii madaxdu ayaan dadka u kala eexan oo aanay qabiilqabiil ku dhaqmin marka waxay noqonaysaa inay caddaaladda ebiyaan oy dadka baraan inay sharciga ku dhaqmaan waa in nin waliba gurigiisii loo soo celiyo oo kii beer lahaana beertiisii loo soo celiyo haddaan caawa meeriska cutubka saddexaad horay idinku sii wadno ayaannu iminka la soo baxaynaa baalka kun boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan oo kuwa wax arka way ceeboobi doonaan oo faaliyayaashuna way isku wareeri doonaan haa oo dhammaantood waxay dabooli doonaan bushimahooda waayo ma jiro jawaab rabbiga ka timid nebi miikaah wuxuu leeyahay waxaa jiri doona gudcur dam ah oo wuxuu leeyahay oo kale nebi ku-sheekyada wax waliba oo ay sii sheegaan uma dhici doonto sidii ay ahaayeen waxyigoodana kuwa xagga rabbiga ka yimid ma noqon doonaan waxaa ku qoran kitaabkii boqorradii koowaad cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa siddeed iyo toban qisadii aaxaab oo ahaa boqor ka taliya boqortooyada israa'iil ee daafaha waqooyi mid ka mid ah nebi ku-sheegyada ayaa been u sheegay oo ku yidhi dagaal u aadgili caad waadna soo guulaysan doontaa balse miikeyhu oo ahaa nebi ilaah ayaa isaguna ka hor yimid nebi ku-sheegyadii oo wuxuu ku yidhi dagaalka ha aadin haddii kale waa lagaaga guulaysanayaa hase yeeshee boqor aaxaab wuxuu aaday dagaalka waana looga soo guulaystay oo welibana halkaasuu ku dhintay oo waxaa ahaaday hadalkii rabbiga oo kuwa rabbiga jecel ayaa wax waliba ay u ahaadaan kuwa rabbiga jecel waa niman sida ay wax u waxyinayaan ka hela rabbiga laakiin kuwa sharka leh ee ilaah ka soo horjeeda waxay dhex galaan howlo aan loo dirsan oo waxay si xun wax ugu raadsadaan magaca rabbiga markaasay hodmaan oo waxay doonayaan helaan balse wax waliba uma sii wanaagsanaadaan waxaanse ognahay kuwa ilaah jecel inay mixnooyin kala goonni ah la kulmaan sida qorninku uu leeyahay waxaa wanaagsan inaynu isla egno kitaabka cibraaniyada cutubka laba iyo tobanaad aayadda lixaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waayo kan uu rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa wuuna karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo maxaa haddaba ilaah uu u dhibaa kuwa isaga jecel maalmihii nebi miikaah ayaa dadku ay aad u nibcaayeen inay hadallada runta ah ee ilaah maqlaan waxayna u muuqatay inay dhegaha cuncunayaan hadday maqlaan akhbaarka ilaah ee xanuunka xambaarsan waxayna doonayaan inay iska dhega marayaan hadalladii ilaah oy qaataan hadallada nebi ku-sheegyada dallaalayda ah haddaanay war fiican u keenin kan ay lacagta ka doonayaan waxba ka heli maayaan marka nebiyadaasu nin dhiigqaba ah ayay ku odhanayaan waxaa tahay owliyo oo jannada kabaha lagaaga siibi maayo haddii ragga dagaal oogayaasha ahi ay la kulmaanna waxay ku odhanayaan tahliil baannu ku tufaynaa cadowguna wuu kaa cararayaa waxaa la mid ah wadaaddada maanta oo nin gabyaa ah oo la yaabay sida dadka ay u qiyaameeyaan ayaa mar wuxuu yidhi isagoo culimmadaasi u gabyaya wanka doosha weyniyo ma dagaad u xilateen dawarsigu ma fiicnee qandiga ma iska duubtaan haddaba maalmihii nebi miikaah culimmadu sida ay u badnaayeen mashruucyo ay wax ku helaan bay raadsan jireen dadkana si deggan bay ula hadli jireen bal iminkana aynu eegno sida taxadarku uu ku jiro oo nebi miikaah uu isaga fogaynayo horumadaas ama kooxdaas culimmada ah ee dadka u sheega waxa ay jecel yihiin si mashruucyadoodu ay ugu hirgalaan wuxuuna nebigu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo sida tan ku qoran kitaabkii nebi miikaah cutubka saddexaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan laakiinse sida runta ah aniga waxaa iga buuxa xoog iyo caddaalad iyo itaal uu ruuxa rabbigu i geliyey si aan reer yacquub xadgudubkiisa ugu sheego oo aan dadka israa'iil dembigiisa ugu sheego haddaba nebi miikaah waxaa lagu nacay runta iyadoo ay ugu wacan tahay farriimaha uu dadka ku wacdiyayo oo ah kuwo ilaah si toos ah uga yimid laakiin nebi miikaah oo arrinkaasi garanaya ayaa ka shallaayin runta uu dadka kala hadlayo wuxuuna leeyahay sida ku qoran isla aayadda siddeedaad sida runta ah aniga waxaa iga buuxa xoog iyo caddaalad iyo itaal wuxuu awooddaasi ku helay inuu rabbiga ah ilaahiisa u istaagay oo dadkana caddaaladda uu ku wacdiyo waana meel qof waliba ee ilaah ka cabsada ay tahay inuu soo istaago mar waliba ee aynu runta ku adkaysanno waxaannu helaynaa xoog xagga ruuxa ah bal iminkana aynu maaddadii hore kaga gudubno tan kale ee qusaysa dembiyadii ay galeen madaxdii reer yeruusaalem qaybtan ugu dambaysa ee kitaabka nebi miikaah ayaa nebigu wuxuu ka hadlayaa yeruusaalem waayo hore wuxuu uga hadlay boqortooyada waqooyi ee israa'iil iminkase wuxuu isku xirayaa nebiyada meel waliboo ay joogaan wuxuu kaloo isku xirayaa amiirada iyo weliba culimmada koonfureed wuxuuna iyaga oo dhan u akhrinayaa ciqaabta dusha laga wada saaray haddaan markaasi horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkii nebi miikaah cutubka saddexaad aayadda sagaalaad waxaa qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan madaxda reer yacquub iyo taliyayaasha dalka israa'iilow waan idin baryayaaye waxaan maqla kuwiinna caddaaladda neceb oo qumanaanta qalloociya wuxuu leeyahay bal idhegaysta waxaan idin hayaa waxyaabo aan jeclahay bal inaad ila ogaataan iminka ayuu bilaabayaa haddaba inuu si tafatiran ugu meeriyo dembiyadooda haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qorninka quduuska ahi saaxiib uu leeyahay sida tan soo socota siyoon dhiig bay ku dhisaan yeruusaalemna xumaan bay ku dhisaan madaxdoodu laaluush bay wax ku xukumaan wadaaddadooduna kira bay dadka wax ku baraan oo nebiyadooduna lacag bay ku faaliyaan oo weliba rabbigabay ku tiirsadaan iyagoo leh soo rabbigu dhexdayada ma joogo balaayo innaba naguma degi doonto waxaa ilaah uu leeyahay madaxdu laaluush bay qaataan wadaaddaduna kira bay dadka wax ku baraan nebiyaduna lacag bay ku faaliyaan haddaba waa maxay waxa ay wadaagaan iyaga oo dhan waxay wadaagaan cirweynin saaxiib cirweyninka laftiisa ayaa sanam caabud weyn noqonaya oo damacuna kaba sii daran maanta ma lihin wax asnaam ah oo dadku ay haystaan laakiin waxay dadku ka siman yihiin cirweyninka iyo damaca damaca iyo cirweyninka ayaa labaduba ay noqonayaan asnaam caabud sanam caabudiddu waa wax waliba ee aad ilaah ka doorato haddii aad isku dhiibto maal iyo adduunyo waxaad ka tegaysaa ilaah oo waxaad u go'aysaa maalka ciise masiixna horay buu uga hadlay oo wuxuu yidhi ninna laba sayid uma shaqayn karo markii eeddii madaxdii reer yuhuudda iyo reer banu israa'iil la akhriyey ayaa la ogaaday inaanay dadqal waxba dhaamin iyadoo ay ugu wacan tahay sida ay isugu dhiibeen maal iyo lacag waxaa haddaba dhegaystayaal la mid ah beec mushtarka dalka ku haray waxaana loo yaqaanaa dhiig miirad si xun u dhereg iimaanlaawayaal iyo wixii la mid ah haddaba marka madaxda qaranku uu leeyahay hadday ahaan lahaayeen kuwa siyaasadda iyo kuwa diinta ay dulli wada noqdaan la arki maayo nidaam dowladeed oo shaqayn kara waana wixii taagnaa wakhtigii nebi miikaah iyo weliba waktigeenna weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka saddexaad aayaddiisa ugu dambaysa oo ah aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota haddaba sidaas daraaddeed idinka aawadin siyoon waxaa loo jeexi doonaa sida beer oo kale oo yeruusaalemna waxay noqon doontaa taallooyin burbur ah oo buurta guriguna waxay noqon doontaa sida meelaha sare ee keynta ku yaal oo kale haddaba waxaa loo sii sheegayaa iyadoo ay ugu wacan tahay dembiyadooda in magaalada yeruusaalem la cidlayn doono nebi yeremiyah ayaa wuxuu soo xigtay nebi miikah sida ku qoran isla kitaabkii yeremiyah cutubka lix iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad taasoo xaqiijinaysa waxyiga nebi miikah inuu noqday mid saxiix ah oo u dhacay sidii ilaah nebiga horay uu kaga dhex waxyiyey baaba'a yeruusaalem wuxuu yimid markii nebukadnesar uu baabi'iyey magaalada yeruusaalem waxaa ku qoran cutubka koowaad ee kitaabkii nexemiyah ahmiyadda ay leedahay in waxyada rabbiga loo soo kaamilay sidii ay ahaayeen oo nebiyadu wakhti hore ay u sii sheegeen markii nexemiyah uu tegay magaalada yeruusaalem wuxuu soo arkay baaba'a iyo dayaca magaalada yaalla wax kale ee magaalada u haray ma lahayn laakiin meel waliba way baaba'saneed oo weliba in dib loo dhiso way dhib badnayd haddaba qoraalladii yuhuudda ee loo yaqiinay talmuudda ayaa sheegaya in baabi'ii uu soo gaaray magaalada yeruusaalem xilligii reer rooma oo ku beegneed toddobaatan sannadood kadib sarakiciddii masiixa in aasaaska magaalada la soo bixiyey qoraalladaasi ay qoreen raggaasi yuhuudda ah iyo jerome iyo maimonides ayaan shakhsiyan rumaysanahay inay saxiix ahaayeen waayo nebukadnesar iyo taytaskii reer rooma waxay ahaayeen manaxayaal samayn kara baaba'aas isaga ah ee aan magaalada waxba loola harin weli waxaa magaalada yeruusaalem ka muuqda haarihii colaadeed ilaa iyo maalinka maanta ah waxaanay caddeen u yihiin iyaga oo dhan sida saxiixa ah ee loo kaamilay waxyiyadii nebi miikah haddaan intaasi ku soo koobno cutubkii saddexaad iyo waxyigii quseeyey magaalada yeruusaalem ayaannu iminka dhegaystayaal idiin bilaabaynaa cutubka afaraad ee kitaabkii nebi miikah waxaa iminka ugu horreeya cutubkan mawduucyada uu ka hadlayo oo kala ah waxyiga mustaqbalka iyo ballamadii ilaah uu la dhigtay dadkiisa wakhti hore waxiyadan gaaggaaban ee nebi miikah waxaa lala barbardhigi karaa maalinta yuhuudda oo ka bilaabatay fiidka oo soo gaartay ilaa subaxda waxay ku bilaabanaysaa fiidka iyo habeen goodcur ah oo saddexdii cutub ee ugu horreeyey waxaa ku qornaa farriin xukun ah sida aynu ku soo aragnay aayadaha qaar oo lahaa yaa la mid ah ilaaheenna marka ay joogto xukunka mustaqbalka ee dembiyadeenna haddaba marka lagu jiro wakhti gudcur iyo welwel badan ayaa haddana waxaa muuqanaya rajo nebigu uu ka hadlayo oo soo gelaysa farriimihiisa xukunka ah ee uu u jeedinayo dadka waxaanan markaa ay sidan tahay soo gaarnay qayb cusub taasoo nebi miikaah uu ku sii sheegayo ammaanta mustaqbalka waxaanan ku arkaynaa cutubyada afar ilaa shan rajooyinkaas ka hiraya ama ka ifaya meelo fogfog oo waxay xambaarsan yihiin rajooyin wacan balse waxay ahaan doonaan ama la kaamili doonaa wakhti aan dhoweyn balse aynu ku bilowno maaddada ugu horraysa cutubkan afraad oo ah waxyiyada maalmaha ugu dambaysta wuxuu nebigu iminka dadka kala hadlayaa rajo ka dambaynaysa xukunka dembiyadooda waxaanan la soo kala baxaynaa baalka kun boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore kitaabkii nebi miikaah cutubka afaraad aayadda koowaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan hoos ku xusan laakiinse ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo kurahana way wada sara mari doontaa oo dadyooguna iyaday u sii qulquli doonaan qidcadanu waa mid cajiib ah oo waxay idinla muuqan kartaa sida inaad garanaysaan ama aad meel kale ku soo aragteen waayo waxay la mid tahay qidcada ku qoran cutubka labaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah haddaba nebi miikaah sida aad xusuusan kartaan waxay isku wakhti ahaayeen nebi ishaaciyah oo ragga khubarada ah ee cilmiga tiyolojiyada ama cilmiga diinta waxay kala garan la'yihiin in nebi miikaah uu qoray nuqliga nebi ishaaciyaah ama in nebi ishaaciyaah uu qoray nuqliga nebi miikaah waayo qorniinkoodu uu isleeyahay oo aayadaha qaarna way is-shaabahayaan balse doodahaasi iyaga ah waxtar ma leh waayo waxaan garanaynaa inaannu jirin qof jawaabta rasmiga ah haya maadaama ruuxa quduuska ah ay labada nebi hadalka u keenayaan waxay u muuqanaysaa in ilaah uu adkaynayo wixii labada nebi ay kala qoreen wuxuu doonayaa inaanay ka bixin fikirka dadka ama qalbigooda waxyaabaha nebiyadu ay leeyihiin qoraalkoodu isku mid buu noqon karaa waxaase loo arkayaa in ilaah maadooyinka qaar uu adkaynayo waayo ahmiyaddoodu ayaa aad u sarraysa marka inkastoo ay isku mid noqon karaan aayadaha qaar haddana waxaad maanka ku haynaysaa ama ku haysanaysaa dhegaystow in ilaah aannu ciyaar ciyaar hadalka ugu soo dhiibin nebiyadiisa meel waliba ee ay idinla noqoto in aayaduhu ay isku mid yihiin waa inaad ruugtaan oo aad ka munaaqashootaan macnaha waayo hadal qaayo weyn leh ayaa ku qoran kaasoo aannu ilaah doonaynin inay maankiinna ka sidbadaan ama ay ka baxsato bal waxaad ogaataa haddaba in cutubkan afaraad lagu bilaabay ereyga xiriiriyaha ah ee laakiin haddaan cutubkii saddexaad aayaddiisii ugu dambaysay idinku celinno ayaa waxaa qorniinku uu lahaa haddaba sidaas daraaddeed idinka aawadiin siyoon waxaa loo jeexi doonaa sida beer oo kale oo yeruusaalemna waxay noqon doontaa taallooyin burbur ah oo buurta guriguna waxay noqon doontaa sida meelaha sare ee kaynta ku yaal oo kale labada eray ee kale ah laakiin iyo ereyga kale ee ah xiriiriyaha ee haddaba ama sidaas daraaddeed ayaa intuba ay yihiin xiriiriyayaal marka wuxuu cutubkan ku soo xirayaa kii hore oo wuxuu iminka ku bilaabayaa cutubkan laakiin maalmaha ugu dambaysta wuxuu iminka nebi miikaah ka tegayaa burburka magaalada yeruusaalem wuxuuna iminka meel fog ka waxyiinayaa sida magaalada yeruusaalem ay noqon doonto maalmaha ugu dambaysta waa maalmaha ka dambeeya wakhtiga nebukadnesar iyo ninka la yidhaahdo taitaskii reer rooma oo iyagu baaba halaag iyo rafaad badan saaray magaalada yeruusaalem wuxuu leeyahay maalmaha ugu dambaysta oo markii aad eegto kitaabka axdigii hore ayaa maalmaha ugu dambaysta ay ka micno tahay yoomalqiyaamaha waa wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka dhici doono waana maalinta sayid ciise masiix dunida uu ku soo noqon doono balse sida aad og tihiin maalinta waxay ka soo bilaabataa fiidka marka imaanshaha masiixa waxa ay ku bilaabanaysaa wakhti dhib badan oo mugdi ah waxayna ku dambaynaysaa wakhti farxadeed oo maalmeed marka haddaba nebi miikaah uu leeyahay maalmaha ugu dambaysta wuxuu ka hadlayaa maalmo aad iyo aad kaga fog maalmaha uu noolaa nebi miikaah haddaba markii wakhtigu uu ku xumaado israa'iil ayaa waxaa soo dhowaanaya wakhtiga yididiilada iyo marka sayid ciise masiix dunida uu ku soo noqon doono oo mar waliba oo lagala hadlo xukun qaraar waxaa had iyo jeer ka dambeeya waxyi ka hadlaya mustaqbal hilaacaya ama iftiimaya sida marka nebiga uu leeyahay laakiinse ugu dambaysta buurta guriga rabbiga waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo kurahana way ka wada saromari doontaa marka yeruusaalem war wanaagsan baa laga sheegaa mar waliba oo ciqaab iyo xukun uu ku dhaco waxaan filayaa in dhammaantiin aad si wanaagsan ula socotaan barnaamijyadan waxbaridda ah ee aad maqashaan habeen waliba ee isniin ah ilaa iyo habeen waliba oo jimco ah waxaan markaasi idin weydiisanayaa dhegaystayaal inaad mar waliba inagala soo xidhiirtaan cinwaanka aannu idinku siin doonno dhammaadka barnaamijka haatanna waxaannu soo gaarnay dhammaadka cashirkeennii caawa habeenka xigaa ayaa waxbarashada kitaabka nebi miika halkii aan idinka sii wadi doonnaa haatanna aynu dhegaysanno qasaa'id ay inoogu luqayaan culimmo soomaali ah
codkiisa u furo waa amiirkii runta oo ayadoo muujiyo ayaanti weydhowdaho ciise wuu imaanayaa ciise wuu imaanayaa waa albaabkii jannada waa albaabkii jannada kii muftaaxa u aho kii inkiray baalumo naarta kuwaas qoobayo ayaanti weydhowdaho ciise wuu imaanayaa ciise wuu imaanayaa
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin